shacabka iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa si isku mida u muujiyey sida ay ugu xun yihiin xasuuqii shacabka soomaaliyeed loogu geystay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan qaar ka mida shacabka oo aan la hadalnay ayaa wejiyadooda laga dheehan karay tiiraanyo aada u daran waxa ayna muujiyeen sida ay walaalahooda soomaaliyeed ee ehladooda qaraxaasi ay waxyeelada ka soo gaartay ay ula qaybsanayaan dhibaatadii soo gaartay iyaga oo ammaan dhinaca kale u diray dowladihii gurmadka u fidiyay shacabkii ku waxyeeloobay qaraxii isgoyska zoobe ka dhacay afar iyo tobankii bishanna dhammaanteen sabir iyo iimaan allah naga siiyo horta intii dhimatay intaan dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo arrintaas qof iyo labo ayaa loo tacsiyeeyaa marka qof iyo laba dhintay ma aha tacsidan waxay qusaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo inaan uga tacsiyeyno annagoo ah shacabka reer hiiraan maamul iyo ilaa ciidankii shacab odayaal waxaa la yidhaahdaa ururada bulshada ururada siyaasiyiinta ururada haweenka dhammaan shacabka reer hiiraan tacsidaas ummadda soomaaliyeed baan la wadaagaynaa waana u ducaynaynaa intii dhimatay ilaahay inuu naxariistii janno siiyo inta dhaawacantayna rabbi inuu u boogadhayo waa xasuuq xasuuq soomaaliyeed waaye laguma sheegi karo dowlad bay u socdeen lama dhihi karo xisbi bay la dirirayeen lama dhihi karo ilaahay idinkiis dan ayay wateenoo waa arrin jinisayda oo xasuuq ah marka xasuuqaas waxaan qabaa ciddii ka dambaysay ee qarsoodida ku samaysay ilaahay bayna wax ka qarsanayn rabbi inuu soo qabto ceeb adduunyo iyo adaab caakhirana ilaahay inuu maaragtay geliyo intii dhimatayna ilaahay dhammaan ummadda soomaaliyeed sabarka siiyo inta dhaawacanna ilaahay inuu boogadhayo aan iscafinno war ummadda soomaaliyeed cadowgeeda meel aan uga soo wada jeesanno dowladda dhexe ee xamar ku suganna waxaan leynahay ha laga saara ciidamada ajnebi intaanan ka ahayn turkiga intaanan dowladda turkiga ka ahayn ha laga saaro inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun magacaygu waa axmed shacaan xuseen oo ku sugan degmada beledweyne ummad soomaaliyeed tacsi ayaan halkan ugu gudbinayaa maadaama xasuuq weyn oo ka dhacay zoobe ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta waxaa u sheegaya dadkaas in loo soo gurmado hal meel loogu soo jeesta nimankaas wuxuushtaa ummadda laayey gacanta mataqaanaa oo mataqaanaa oo ilaahay xaggiisna ilaahay xaggiisna in loo dhowaado oo ummadda wadaadada iyo culummada ay ka hadlaan nimankaas waa mataqaanaa niman aan la aqoonin wax ay damacsan yihiin ummadda soomaaliyeed gacanta ha isqabsato hal meel ha loogu soo jeesto saaka meel mataqaanaa lagu kala harno lama joogo ama dowlad ha ahaato ama shacab ha ahaato ama soomaali mataqaanaa meel alla meesha joogto caalamka ka joogtee ummadda soomaaliyeed gacmaha ha isqabsato ummaddii waa dhammaatay ummaddii waa dhammaatay xala wallaahi ma jiifanin dadkii oo dhan waa wada oynayaan xala tiifigii waa iska damiyey kabacdi mana casheen waa iska jiftay ummadda soomaaliyeed waa u qiyoonayna waana ka naxsannahay wixii meeshaas ka dhacayna waa fal wuxuushnima waxaan leeyahay dowladda soomaaliya waxaan leeyahay gacanta ha isqabsadaan khilaafkan hadda mataqaanaa taagana ha laga gudbo oo mataqaanaa khilaaf xillila hadda mataqaanaa lagal lama joogo midda kale waxaan ugu baaqaa maamul goboleedyada sida u dhaqsiyaha badan dowladda intay u tagaan gacanta ha isqabsadaan hal meel ha ugu soo jeestaan ummadda soomaalida dhammaan waa u tacsiyeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadaan usoo dhaweynaa adduula alislaamiya aturki saf fiican aan usoo dhaweynayo waa dowlad fiican muslimiin ah dadka jecel soomaaliya waxaan leenahay kaalinta kuwa ka gashay aniga waxaan badhi ummadaas ummadaas dhammaatay waa u tacsiyeynaa masiibo waaye ma ahan ma ahan waxaa tarsoo koobi karo la sheegi karo masiibo meeshaas ku dhacday waa ummadaas soomaaliyeed oo dhammaatay saqiir iyo kabiir waa u tacsiyeynaa ilaa kuwa dhintana allaha u naxariiso qabrigooda khayr allaha ka siiyo kuwa noolna ilaahay muxuu ahay caafimaadtaa maha uga rajeynaa muxuu ahay soomaalina dhibaatada haysata waa ujeedaa muxuu ahay soomaali ha tashato ayada ha tashato aniga leeyahay waa ujeedaa dhibaatada haysato ha tashato ummadaasna sidaan u diraa ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa ilaaha mahad iskale laakiin waxaan u mahad celinayaa dalka jabuuti oo annaga hadda magaal ahaan dalkeenna kaloo soomaaliyeed ah iyo waxaan u mahadcelinaya turkiga oo si weyn noogu soo kordhiyo si aad iyo aadoo walaalnimo ku jirta iyo wanaag ku jira dhinaca kale magaalada beledweyne waxaa hoos loo dhigay calanka jamhuuriyadda soomaaliya iyada oo la kala fasaxay shaqaalaha dowladda iyo goobaha waxbarashada gobolka si loogu hogaansamo amarkii madaxweyne farmaajo ee ahaa in saddex maalin oo baroordiiq ah dalka uu galayo gudoomiyaha gobolka hiiraan oo isna ka hadlay kulan tacsi ahaa oo maamulka xubno ka mid ah ay beledweyne ku yeesheen ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed ay midnimo muujiyaan baaqna u diray culimmada soomaaliyeed وإنا إلهي راجعون intii dhimatayna waa ka soo hadalnay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa ilaahay inuu u boogadhayo uu ka kiciyo waxaa intaa dheer waxaa la dilayaa dowlad maaha waxaan rabaa maanta in la ogaada shacabka soomaaliyeed ogaadaan ama reer beledweyne ogaadaan ama meel kastoo adduunka ka mida laga ogaado waxaa la dilayaahi dowlad maaha waxaa la raadinayaa cali jayta maaha waxaa la raadinayaa maxaa aabbaha kuu dhalay wa maxaa u nooshahay waaye gabarh lama dhaafayo oday lama dhaafayo sabi yar lama dhaafayo waa iyo cidda la raadinayaa geeridu waxay sii maraysaa laba boqol toddobaatan iyo shan qof dowladuu ka mid humi ku jiraa hadduu ku jirana waa hal iyo laba madaxweyne lama dilin guddoomiye baarlamaan lama dilin xildhibaan lama dilin wasiir lama dilin yaa la dilin dad masaakiina oo oo ba- jidka bijaaj mid wata iyo mid shidaal gadanaya iyo gabar yaro adeeganaysaa la dilay war waxaa lala dirirayaa maaha dowlade soomaaliya waxaa lala dirirayaa iska hortaga ha laga hortagaan idin leeyahay kolley waa la dhimanayaa si xayaataa ha loo dhigo maxamed ibraahim siyaad goobjoog f m beledweyne